Magaalada Garowe ee xarunta maamulka Puntland ayaa laga daafuray masjidka Al Khayr oo laga dhisay xaafadda Halgan ee magaaladaasi. Masjidkan oo ay dhistay hooyo Fadumo oo ka mid ah hooyooyinka ku nool magaalada Garowe ayaa waxaa daafurkiisa kasoo qayb galay guddiga gacanta ku haya dhismaha masjidka, culimo diin, macallimiin iyo qeybaha kale ee bulshada. Sheekh Cabdirasaaq oo ka mid ah guddiga gacanta ku haya dhismaha masjidka Al Khayr ee magaalada Garowe ayaa ka warbixiyey heerarka uu soo maray dhismaha masjidka.
anigana doorka aan ku leeyahay keliya waa inaan wareejiyo maadaama aan mas-uuliyaddii dhismaha lahaa oo wakiilka ahaa hooyo faadumo Een, wuxuuna hadda laga bilaabo ku bii- ku biirayaa waxa babliga ah masaajidada ilaahay dartii loo dhiso ilaahay leeyahay wax ga- qof gaara leeyahay maaha wax annagu aan rabna inaan u nasab sheeganana maaha oo aan sheeganno waa beyd ilaahay dadka camiri lahaana waxay la tahay waa dadkiina islaamka ah intaa un bay waxay la tahay mas-uuliyadda aan doorka aan ku leeyahay furitaanka ay tahay Een, haddaan wax yar ku daro oo warbixintiisa ah wuxuu ka kooban yahay masaajid lix qol oo dugsi qur-aankii iyo wixii waxbarashadii loogu talagalay iyo een, la- laba eh, saddex meheradood oo loogu talagalay in income uga soo baxo iyona waqaf ah iyo deyrkaas iyo maxaan ku idhaahdaa intaasuu ka kooban yahay qaar ka mid ah culimadii kasoo qayb gashay munaasabada daafurka masjidka ayaa sheegay muhiimadda ay leedahay in la dhiso masaajidka iyagoo u mahad celiyey hooyo faadumo ilaahay inuu ka aqbalo ilaahay sadaqo jaariya oo aakhiradeeda miisaanka xasanaadka ilaahay u saaro yaan ilaahay uga baryaynaa Ee, ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuuna amrayaa mu'miniintiisa inay ka cabsadaan cabsida ilaahay wuxuuna amray inaan yeelno wuxuuna ka reebay inaan ka hadno marka labaad khayru buqaacil ardi masaajiduha arlada waxaa ugu khayr badan buqcadaheeda masaajidda qofkii masaajid arlada ka dhisa ilaahay jannada ayuu guri uga dhisaa
maamo faadmo oo dhisay beydkan oo ilaahay subxaanahu wa tacaala buyuuddiisa ka mid ah isagana waxaan leenahay ilaahay subxaanahu wa tacaala mahad ha kaa gaadho maamadana ilaahay waxaan ka rajaynaynaa adduuniya aakharaba ajarkeeda ilaahay agti inay ka hesho dhismaha masjidka Al Khayr ee magaalada Garowe ayaa waxaa baahi weyn u qabay bulshada ku nool xaafadda Halgan ee magaaladaasi kaasi oo dabooli doono baahiyihii ay u qabeen